waxaana soo booqday xuseen cabdi maxamed tarooti oo shalay ku magacaabana amaba kamid ahaa xubnihii shalay lagu magacaabay degmada afgooy islamarkaana kamid ahaa xubnihii degmada marka xuseen waxa uu ku magacaabnaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasada degmada marka maantana waxa uu sheegayaa in arrimahaasi uu kasoo horjeedo anigoona la yeelanay wareysi dhinacyo badan taabanaya xuseen ayaan ugu horeen weydiinay sababta uu noo soo booqday
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah xuseen cabdi maxamed oo loo yaqaano xuseen shacabdi roote waxaan ka cadaynayaa in aan iska casilay xil lagu magacaabay shalay oo afgooye ka dhacay in aan iska casilay xuseen sababaha ka dambeeya in xilkani siyaasada amaba gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda degmada marka aad iska casdisho maxaad u sababeyneysaa
waxyaaba badan ayaa jira oo aan iskaga casilay xilkii shalay lagu magacaabay ilaa iyo dhowr qodob qodobka koowaad anigoo aan leegala tashanayn dhinaca yani aan hoosha ka qabanayo ama xilka ii dhiibay anigoo leegala tashanayn midda labaad dad yani oo maamulka ama dadkii shacibka ahaa ama shacibkeenii deegaankeenii burburiyey oo shalay shabeelle state iyo meelahaasi yani ka shaqeynayay oo aan maanta isku hoolnahay taasi oo damiirkeena weysiineynin ayaan midda labaad ku caddeyn karaa midda saddexaad oo ah dadkii deegaanka ahaa ama shacibkeenii oo magaalada ka maqan iyo anigoo aan ku sugnaynin magaaladii ama xaafadeydii ama guryaheenii ka maqan oo dadkii oo dhan ka barakaceen xuseen hore waxaa usoo baxday warqad ayaa usoo baxday taas oo lagu sheegay inaad ku magacaaban tahay gudoomiye ku-xigeenka amaba xogayaha samafalka degmada marka warqadaas xagee bay ku dambeysay haddase dareenkaagu muxuu yahay oo ku aadan iscasilaada gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee degmada marka wallaahi saalaxow waxyaaba badan ayaa jira maalintii koowaad waxaa laysoo sheegay in aan ku magacaabanahay gudoomiyaha amniga ayadoo taasi aan ogahay ayaa laga baxay waxaa lagu qoray gudoomiyaha samafalka haddina anaba taas sii og ayaa haddana waxaa laga sii baxay xogayaha dowladda hoose marka maamulka ma dhihi karo maamul toosan oo habaysan oo yacni wixiisa ay isarsaari yihiin oo laga dambeeyo oo si fiican loo soo abaabulo inuusan ahayn ayaan meesha ka dareemeynaa oo maalinba meel lagu qoraayo maalinta dambeysana lagaa tirtirayo marka aniga hadda waxaan ogaa gudoomiyaha xogaayaha dowladda hoose in aan ku qoranahay shalay markii aan idaacadda ka dhageystay waxaan ku qornaa gudoomiye koowaad dhinaca siyaasadda marka mana ogoli diyaarna uma ihi waxaan shacabka soomaaliyeed ama dadkeena deegaanka ah aan sheegayaa in aan iska casilay ama aan iska wareejiyey xilkii lii dhiibay maadaama waxaas ay damiirkayga u sii waayey
ugu dambeyntii xuseen dadka ku dhageysanaya dal iyo dibadna ku sugan maxaad ugu baaqaysaa walaalahayga waxaan ugu baaqayaa in ay yani arrintan oo laisdabamarinayo iyo waxa in ay ka joogaan ama dadka yani maamulka ah ku jira hadda oo xilka ka haya oo weli rajeynaya in ay howl ka qabtaan in meeshaasi ay waxba kasoo dhaweyn oo isdabamarin iyo bilaayo iyo wax ay ka jirto marka waxaan leeyahay shirkii afgooye lagu qabtay oo aan la meel marinin iyo dadkii deegaanka ahaa oo walaalaheena ah oo deegaankii aan lagu soo celin oo meeshii ciidamada jooga iyo waxaasan wax aan laga qabanin in aan maamul iyo afaarihiisa qaban karin oo wixii dib u habeen iyo wax ayadoo loo suubanin inaan howl qaban karin aniga xilka waan iska casilay madaxweyne shariif hadduu ku qaldamay dadkaas magacaabintooda hadda waa ka laaban karaa aniga xilkii lii dhiibay waa iscasilay dadka xilka loo dhiibeyn dadkan oo gobolada galgaduud iyo kasoo jeeda in ay goboladooda u noqdaan ayagaa maamul goboleed dhisanaya meelahaas inay xilka sugaan laakiin dadaan isku deegaan ahaynin inaan la shaqeeyo mana suurtoodo
waxay la soo talinaysaa laba xaqiiqa ah